allah ha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho lagu dilay fanaanadda soomaaliyeed ee caanka ah saade cali warsame islamarkaana ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya koox ku hubaysan qoryo culus ayaa gaariga ay wadatay fanaanada la beegsaday rasaas albaabka dambe ee hoteelka ay deganeyd ee ambasador ee magaalada muqdisho weerarka ah ayaa waxaa ku dhintay saade cali iyo darawalkii gaariga u waday waryaheena maxamed colaad xasan ayaa sida uu dilkaasi u dhacay waxa uu ka waraystay xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka oo ay saada hoteelka wada degnaayeen waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida weerarku u dhacay
waxaa hoteelka meesha laga soo galo ee dhinaca dambe ee laamiga looga soo leexdo waxaa ka dhacday in hub aada u culus oo aan isleenahay cabdala sheekh ama qoryo waaweyn lagu furay xildhibaanad saade cali arsane iyo darawalkii waday yaacay nin la yidhaahdo aadiya labaduba hoteelkan ayay ka tirsan yihiin xildhibaanaduna halkaan ay nala deganeyd inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun baarlamaanka federaalk waa gartay dhibaatadaas gaartay iyada ehelkeedaba ilaahay inuu ka soofsiiyo ma garat si fiican baan kuu gartay marka dilkan hoteelka ka dhacay magacii hotel hotel ambasador ku yaala wadada maka mukarama oo ah halbowlihii magaalada meesha laamigii ugu cuslaa ee mataqaanaa ciidamada nabadgelyada dalku ay ilaalinayeen ayuu ku yaalaa halkaas weye meesha lagu dilay oo markii luuqa laga soo leexdo gadaal baa hoteelka laga soo galaa luuqii baa baabuur u fariistay baa layidhi baabuurkaas niman baa ku jiray qoryo xoog la haysta waxay la beegsadeen darawalkii iyo xildhibaanki xildhibaanadii uu waday ragga weerarka geystay ma dhar shibil ayay wateen mise dharka ciidamada ayay ku labisnaayeen dadka meesha joogay waxay noo sheegeen in dadka wax dilay ay baabuur ku jireen mar alla markii baabuurkaani soo galay meesha ayay ka hawlgaleen oo muraayadihii iyo la degeen oo ku garaaceen hubkay wateen kadibna waa carareen saade cali hoteelkeeda la deganayd ma jirtaa sabab aad tuunsan tihiin ood is leedahay saade cali waa loo beegsaday marka laga reeba inay tahay fanaanad soomaaliyeed iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wax kaloo tuhmaysaan miyaa jira maya maya saado ilaahay ha u naxariisto wayba maqnayd xag caafimaad iyo waxay timid dhowaan muddo hadda aan isleeyahay laba wiig aan ka badnayn ayay timid markay timidna wax dhibaataa oo haba yaraatay howlaha hadda baarlamaanka ka socda iyo meel haddii la oran lahaa sabab bay kusoo raadsadeen qof muddo maqnaa oo yimid bay ahayd fanaanad soomaaliyeed oo macruufa oo la yaqaan weeye oo ummadda soomaaliyeed taqaano xildhibaanimada ka sokow kadibna hadda de qof xildhibaanada oo baarlamaanka ka tirsan bay ahayd gacanka xaq daran baa dishay wax haba yaraatee sababa loogu soo gabadana garan mayno haba yaraatee sabab loogu soo gabado ayadoo garan mayno marka waxa weeyaan dad criminalisa mujrimiin ah oo dhiiga banaystay maalinta ramadaanka ah oo dowladnimada aan isleenahay soomaaliyeed baa xildhibaanada hadda keligeed ma ahe kuwa ka horeeyaa la laayay ujeedada waxaan qiyaasaynaa inay tahay wax lagu duminayo dowladnimadii soomaaliyeed oo la rabo baarlamentarianku inay dembiyadu kala cararaan qofna uu haweysan waayo inuu muqdisho joogo muqdishonana ay noqoto meel laga kala cararo oo aan dowladnimadii iyo saldhiggii baarlamaanka uusan ka shaqaynin cadowga dilayna cadow ka xaq daran oo mujrim ah oo dhiigga banaystay ahaayeen ayadana ilaahay waxaan ka barya iyo ninkii kale ee wada ee la dhintaba ilaahay jannadeenu ka waraabiyo waktigoodii baa galay laakiin annaga ayay murugu nagu reebtay runtii oo waxaan dareemaysaa qaabkii loo dhaqmi jiray iyo sidaanu nabadda u arkaynay in wax laga bedelo sidaad hadalkaaga ku xustay ma aha markii ugu horreysay oo xildhibaan soomaaliya lagu dilo ama magaalada muqdisho lagu dilo hadda warkan aad sheegaysaanna waxa weeye hoteeladii aad degnaydeen baa hortooda laydin fariisanaya oo weerar laydinku qaadaya marka ammaanka xildhibaanada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku sugan ee hoteelada degan ma kula tahay inuu halis halis ku jiro oo cid daryeesha aanay jirin wallaahi run ahaantii xildhibaanada ammaankooda dhowr wax badan ayaa baarlamaanka dhexdiisa ka hadlay umadan kala hadalnay waan ognahay muqdisho hadda xaaladda ay tahay dadka ku nooli inaysan iyo baarlamentarianka iyo dadka kaleo mas-uuliyiinta iyo ciidamada iyo dadka dowladda hayaa khatar nafsadooda ah inay jirto waa la ogyahay waxa muhiimka ahi waxa weeye marka in horumar la sameeyo oo nabadgelyada horumar laga sameeyo wey waxa muhiimka maxaa khatar u aanaysamaya khatarta waa loo soo bareeray waa la joogaa laakiin waxa weeyaan in horumar laga sameeyo marka waxaan isleenahay weli aada iyo aad bay u nugul yihiin xildhibaanadu in la beegsado oo la laayo way socotaa sababtaas ma garatay hakinaysa iyo farsamo nabadgelyadoodii sugaysana weli ma aan hayno waa wax loo baahan yahay in loo istaago xukuumad iyo baarlamaan iyo dowladda soomaaliyeed qaabkii loo fikiri jiray iyo sidii nabadgelyada loo arkayay wax weyn laga bedelo haddii kale way adkaanaysaa jawiga lagu shaqaynaya aada iyo aad buu ciriiri u yahay dad qof aan nabadiisu sugnaynna dal iyo dad kale midna wax kama qaban karo marka waa mas-uuliyad culusoo runtii nagu soo noqonaysa oo ah maalin walba qofku markuu dhinto inuunan la dhihin kitaabkiisa midigta allaha ka siiya inaanu shaqo dheeraada tabanno oo nabadgelyada lagu sugahayo oo dadka looga badbaadinayo kuwa laynaayo ayaa loo baahanya
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi jaamac guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka oo ay saade cali hotel wada degnaayeen saada waxaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho waxa uu warramayey maxamed colaad xasan